bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararka subaxnimadan aan idiin haynana waxa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha rooble oo guddi baara u xilsaaray dhacdadii toddobiyo labaatankii diseembar lagu afgembin rabay xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda gudoomiyaha degmada bardaale oo maamulka koonfur galbeed ka dalbada inay gacan ka siiyaan dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab si loogu xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin degmadaasi maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug oo amar ka soo saaray ku ganacsiga waddooyinka fariin adagna u diray shirkadaha biyaha iyo korontada taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ka howlgala hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo uga diga inay ku milmaan siyaasadda maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee puntland oo sheegtay in cid kastoo lagu arko hub sharci darro ah ay kala wareegi doonaan taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo sheegay inaanay tababar ciidamada soomaaliya weydiisan doonin dowladaha caalamka ayna heli karaan saraakiil soomaali ah oo qaban kara tababaradaasi wararka dibadda aan idiin haynana waxaa ka mid ah xiisadu dhaxaysa ururka xamaas iyo israa'iil oo marka la soo cusboonaatay wari laba kun labaiyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka iyaga ugu waaweynaa yoonis duraan cali ayaa saaka warka soo saaray ayaandhool raaga ayaa idila socodsiinaysa warkii oo dhammaystiran u diyaargarooba ra-iisul wasaare rooble ayaa guddi baara u xilsaaray dhacdadii toddobiyo labaatankii diseembar lagu afgabin rabay xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda yoonis duraan cali ayaa faahfaahinta eegaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay guddi baara u xil saaray dhacdadii toddobiyo labaatankii diseembar la isku dayay in lagu afgembiye xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda taasoo si weyn u dhaleeceeyeen golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga u xil saaray kiiskan iskugu jira wasiiro iyo wasiir dowlayaal ka tirsan xukuumaddiisa waxaana ay kala yihiin cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga guddoomiye cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha cabdulaahi abuukar xaaje wasiirka wasaaradda waxbarashada jenaraal bashiir maxamed jaamac wasiir dowlaha howlaha guud cabdixakiin ashkir iyo cabdixakiin xasan ashkir wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ayaa faray xubnaha guddigan inay baaristooda kusoo gabagabeeyaan muddo toddobaad ah qoraalka ra-iisul wasaare rooble ka soo baxay xafiiskiisa ayaa u qornaa sidan iyadoo la fulinaya go-aankii golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble waxa uu magacaabay guddi ka kooban shan wasiir kuwaasoo baaris rasmi ah ku samayn doona dhacdadii toddobiyo labaatanki disembar la isku dayin lagu afgemiye xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda golaha wasiirada ayaa shir degdega oo iskugu yimaadeen toddobaadkii hore waxay ku cambaareeyeen afgembigii fashilme ee lagu qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda siday sheegeen waxaana xusid mudan in ra-iisul wasaare rooblo arrintan ka hadla ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
gmada bardaale ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dalbaday inay ka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab si looga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin degmadaasi siraaji sheekh xisaaq ayaa warkan soo diray gudoomiyaha maamulka degmada bardaale ee gobolka baay mudane maxamed isaaq xasan caracase oo degmada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed shir jaraa'id ku qabtay waxa uu uga hadlay xaaladaha bani'aadinimo ee xilligan ka jira deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waxaana si gaara uga hadlay go-doomin ay go-doomiyeen ururka al-shabaab degmada bardaale ee gobolka baay isagoona ka codsaday bulshada ku dhaqan degmada bardaale iyo guud ahaan koonfur galbeed inay kala shaqeeyaan sidii al-shabaab loogu xoreyn lahaa deegaanada farakutiriska ee hoos imaanaya degmada bardaale ee xilligan ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka islamarkaasina degmada bardaale go-doonka looga qaadi lahaa gudoomiyaha degmada bardaale mudane maxamed isaaq xasan caracase ayaa sheegay in maamulkiisa xilligan uu ka shaqeynayo sidii ay ugu xoreyn lahaayeen al-shabaab deegaanada hoos imaanaya degmada bardaale waa ka gudoomiyaha maxamed isaaq xasan caracase oo la hadlaya warfidiyeenka islamarkaasina faahfaahinaya xaaladaha degmada bardaale marka fartooshilidii foolmadhigaas shacabkan ka baaqana in lafadhiga lagu kaha ciidamada garablasi in uuna dalkaan qabsasho geega kowmaaniminta cadowka oo dalkii diinta ka duuleen ta la ceefay burcadnimada tuugnimada hartina lasku noo isgarabsaano isku loo laskuwada jeesana in degmooyinka nasfurno qasadheer bardaal mandareerta bardaal diinso qasadheer diinsoor mandareerta weejid xudur mandareerta walaagaas marka wala haysa guud ahaan muddo tiro koob suubi dhowr boqolo marka dhowr boqol isku dhaafo dhowr kugaana in lan kasta horta isku boqo niminta cadowka ee sanadkan isku xoreyn yaan ka baaqay dhammaan shacabka mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo dhammaan ciidamada dowladna shacabo shacabka wali la faday inuusan ilaahay leeda dilay nimintun saacata dhammaatile dhimaatiraayama langna ma dili karo ilaahay laku cobsado nimintun isku reeba isgarabkan wadankuna lanki boodboodow iyo lanki kala dhatiyoba wadankun wada dowlad ahayna maanfacaas ana fursada ku faa'iidaysa wali inka baaqay dadka ku jeeda koonfur galbeed oo cadaysidii in iyo walaun saxariirtilka dhisi dhorkis maamulka saddexaad dhisaan koonfur galbeed
amar ka soo saaray ku ganacsiga wadooyinka waxaanay fariin adag u direen sharikadaha biyorantada ee magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan soo diray
gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo la hadlay warbaahinta kadib kulan mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amnigu ay ku qaateen magaalada gaalkacyo islamarkaana looga hadlayay xoojinta amniga iyo la dagaalanka ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha khamriga ayaa sheegay in shacabka gaalkacyo looga baahan yahay inay qaataan awaamirta dowladda isagoona sheegay in dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka ay isaga guuraan isagoo dhanka kalena fariin u diray shirkadaha gaarka loo leeyahay intaa kadib waxaan rabaa wadada weyne astaan hobyo iyo wadada weyne astaan gol bulshada ku ganacsataan fariin gaar u diri labada wado waxaan rabnaa inaan ka fulina mashruuc biidni illahi tacaala insha allah mar dhow tartankiisa wuu furan yahay wadooyinka aan dhismo lagu sameeyo qayb ka mida marka waxaan rabaa shirkadaha biyaha shirkadaha korontada bulshada ganacsanaysa saddex inaan fariin u diro shirkadaha biyaha waxaa ugu baaqayaa tubada ay dhex marinayaan wadada oo markii hadhow wadada la sameeyo intay jabiyaan laamiga ay leeyihiin tuba biyo naga dilaacisay haba yaraatee inaan loo ogolaan doonin inay wado maanta kadib ay jabiyaan hadda waxaa ugu baaqaynaa inay wadada hadda tubada uga jirta ilaa tobanka januari inta ka horeysa ay kala baxaan ay meel munaasabo ay marsiisaan oo aan laamigu marayn inay marsiistaan intaasaa ugu baaqaynaa shirkadaha biyaha shirkadaha korontada waxaana ayagana sidoo kale ugu baaqaynaa tobanka januari wixii kasoo horeeya inay baallayaasha wadada ku jira ay ka saaraan bulshada ganacsadanaysa hangarada shingadaha iyo waxa la halmaala dhismayaasha sharcidaraa wadada kusoo baxsan waxaan ugu baaqaynaa tobanka januari baa haysataa inta ka sugaysa maalinkii tobanka januari ay timaado cagaf baa aadi doonta biidn illahi tacaala shay walba oo sharci daraalka u yaalana madaxa ku dhufan doonta waxaan codsanaynaa inta ka horeysa qofka si nabad ah inuu kaga guuro ka banaysto hantidiisa ka badbaadsado arintaas waa awaamir aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaan codsanaynaa bulshadu inay horumarka kaalintooda ka qaataan waan kaga mahad celinaa runtii intii hore ee kaga soo shaqaynay garab istaaggaan ugu garab istaagtiin si gaara waxaan rabaan ugu laabto shirkadaha tubooyinka biyo u maraan waxaan codsanaynaa in tubooyinka biyaha laga saaro sidoo kale korontadana sidaasi lamida dhismayaasha aan nidaamka ku fadhino wadada kusoo baxsana in ayagana tallaabo laga qaado aad iyo aad baa umahadsantihiin cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
taliyaha qaybtanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ka howlgala hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa uga digay inay ku milmaan ciidanka xoogga siyaasadda dalka ibraahim maxamuud geede ayaa soo diray taliyaha qaybta labaatan toddobaad jenaraal maxamed axmed tareedisho hadalkan ayaa waxa uu sheegay mar uu la hadlayay qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidamada dowladda guudada shanaad ee gobolkan hiiraan in ciidanka iyo saraakiishaba aysan ku milmin arrimaha siyaasadda hadda jira islamarkaas in ay abaaraan sugidda ammaanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta toddobiyo labaatanaad guud ahaan waxaa ka mamnuuc ah in ay ku milmaan siyaasadda waana xaaraan arrintaas ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu u xil saaran yahay ka shaqaynta amniga guud waa inuu ku ekaadaa waajibaadkiisa annagoo qaadanayno awaamiirtii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyaha qaybta labaatitoobaada jenaraal axmed maxamed tareedisho ayaa sidoo kale la dardaarmay ciidamada dowladda farayna inay noqdaan kuwa markaasi guta waajibaadka loo xilsaaray u diyaargarooba inaad shaqaysaan ka run sheegtaan caalanka garabkiina suran iyo isteellaha garabkiina suran iyo darajada garabkiina- garabka- garbihiina ku xiran waa inaad ka run sheegtaan qarankana ilaalisaan tiirka xoogga dalka soomaaliyeed ee aasaaskiisa burburkii kadib hadda la aasaasay waxaan rabnaa inuu taagnaadaan u baahannahay si sharaf leh inuu ku taagnaadaan u baahannahay asagoon dhinac u bayrin siyaasad aan dhex gelin waajibkiisa gudanaya inuu taagnaado ayaan rabnaa ma ahan inaan maxaan ku idhaahdaa wixii hore noo burburiyey inaan u tallaabo qaadna hadda waa inaan ce- cilmi ka qaadanaa iyo waxbarasho soddon sano ka hor wixii nagu dhacay anigoo qaybta toddobiilabaatanaad uga wakiila taliska ciidanka dhulka iyo taliska xoogga fulinaynana amarkii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhammaan qaybta toddobiyo labaatanaad ciidanka dhulka waa inay gashaa heegan buuxa talisadeedana heegan ku ahaataa ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
taliska ciidamada xoogga soomaaliya ayaa sheegay inaanay tababar ciidanka soomaaliya weydiisan doonin dowladaha caalamka ayna heli karaan saraakiil soomaali ah oo qaban kara tababaradaasi ayaan aadan ciise ayaa faahfaahinaysa iyo ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabaas amiin cali oo la hadlay saraakiisha iyo askar ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa sheegay in cid dambe oo soomaaliya ciidamadeeda ay tababar aysan weydiisan doonin ay ayagana isku filan yihiin waxa uu sheegay taliyaha inay haystaan macalimiin iyo saraakiil aqoon leh tababar kastoo loo baahdana ay iyagu qaban karaan gacan shisheeyana aysan u baahneen waxaa ilaahay mahadi ah inaan maanta annagoo isku filan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah inaan fushan karno tababar kastoo loo baahdo xaqiiqo weeye waan haysanaa macallimiin waan haysanaa saraakiil aqoonle waan haysanaa waan haysanaa rag soo diyaariya barnaamijyada mataqaanaa tababarada waan haysanaa laakiin xoogaha culeys yar baa inhayay laga bilaabo maantana howshaasi saasa loo fulinayaa cid damboo tababar aan weydiisanaynan ma jirto annagaa isku filan nooc walba ha noqdeen tababaradana la siinayo iyo kanaan bixinayno waa laba kala duwan wey keyna ayaa asal ah oo asaas ah keyna ayaa runta matilaya keyna ayaa mataqaanaa waaqacay jira ama front ha noqdo ama gudaha ha noqdee ka tarjumaya waa kaayaga wey dowlad kasta ama ciidan kasta wuxuu leeyahay qaab dhismeed oo ciidankiisa iyo qaab uu u dagaalgalo ayuu leeyahay inaan annagu isku filnaanaa loo baahan yahay isku filnaan- isku filnaanshana aan gaarno oo muhiim ah in annaga ciidankayaga sidaan rabna aan u tababaran
ayaan aadan ciise oo inoo faahfaahinaysa warkaasi aad bay u mahadsan tahay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee puntland ayaa sheegtay in cid kastoo lagu arko hub sharci darro ah ay kala wareegi doonaan faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdirasaaq maxamed axmed
kadib markii howlgalladii ciidamada amniga puntland ay ka wadeen magaalada gaalkacyo ay kusoo qabteen hub noocyo kala duwan isugu jira islamarkaana shalay galinkii dambe lagu soo bandhigay xarunta taliska qaybta booliiska gobolka mudug ee puntland iyadoo ay ku sugnaayeen madasha lagu soo bandhigayo hubkani saraakiisha hay-adaha amniga garsoorka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaa waxaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ay xukuntay in dhammaan hubkaasi uu la wareego maamulka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug cabdinaasir maxamed cali ayaana madasha lagu soo bandhigay hubkan ka akhriyay go-aanka maxkamadda isagoo sidoo kalena sheegay in maxkamaddu ay amartay in cid kasta oo lagu arko hub sharci darraa lagala wareegi doono maxkamaddu markay aragtay qoryaha ku qoran galkaas oo tirsigooda guud uu yahay labaatan iyo kow qori oo kale ah ekfedisaban oo toddobiyo toban qori ah qoryaha noocooda loo yaqaana faalka oo laba qori ah kaarabiin hal qori baasuuki hal qori brown fifty hal qori laba bumbo iyo laba boosh maxkamaddu dhammaan hubkaas aan soo xusay waxay u xukuntay dowladda puntland ee soomaaliyeed waxayna maxkamaddu xukuntay in dhammaan hubkaas lagu wareejiyo qacanta dowladda si waafaqsan qodobka boqolsideetaniyo iyo qodobka boqolsideetaniyo saddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaa waxaan ku darayaa tani keliya ma ahan midii ugu horeysay ama midii ugu dambeysay oo aanu ay maxkamaddu samayso ayadoo mar walba laga duulayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo la dagaalanka khamriga iyo maandooriyaha iyo furashada telefoonada maxkamaddu mar walba waxay xukumi doontaa qori walba oo maxkamadda la hor keeno kaasoo lagu hayay khalkhalgelin amni gobolkan oo qofka isticmaalayay uu isticmaalayay hab aan loo ogolayn
gudoomiyaha gobolka mudug cabdilatiifa muuse nuur ayaa isna ugu dambeyn digniin u diray cid kasta oo lagu arko iyadoo hub sharci darro ah ku dhex wadata guud ahaan deegaanada gobolka mudug ee hoostaga dowlad goboleedka puntland isadii al-shabaab waxay u rogmadeen khamri khamrigay u rogmadeen waxay u rogmadeen siday awalba qaswadayaal oo ahaayeen qaskooda awalba waa ka shaqayn jireen laakiin luuqado kale awal isticmaali jireen magaalada tan hadda waxay gobolkan u bedesheen khamrigii khamriga la keeno oo magaaladan lagu fasaadiyo ma aha khamri raqiis ku yimaada marka cabdisabaaba la joogo hoteelada five starka boqol dollar bay ku joogtaa dhalada wiskiga ah oo nimankaan ay tobanka dollar gadaan waxayba hadda ka sii gediyeen waxay u sameeyeen inay yidhaahdaan ninkii aakihiisa haysta iyo booshkiisa waa lacag la'aan meelaha lagu gado waxa weeye marka waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan waxa kan waa duulaan kale waxaana duulaankaas soo qaaday argagixisada argagixisada lacagta bixisa iyadaa soo qaada iyadaa dadka u soo dhiibta iyadaa furta tiri qodobkaas ha lala socdo hubkaani waa hub argagixiso laga qabtay dadka waxaa la rabaa inay ogaadaan al-shabaabkii aan halkan kula dagaalannay wuxuu hadda soo maray laba arrimood labadaa ciddii tilaabadeeda lagu arko waa argagixisa ogaada cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana aqbaraadkii dibadda xiisada u dhaxaysa ururka xamaas iyo israa'iil ayaa mar kale soo cusboonaatay diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa xalay duqayn ka geystay qaybo ka mida marinka go'doonsan ee khaza weeraradan ayay israa'iil ku sheegtay inay uga jawaabayso gantaalo sabtidii shalay ahayd la sheegay inay soo tuureen ururka reer falastiin ee xamaas milatariga israa'iil ayaa sheegay in bartilmaamoodkoodu uu ahaa goob ay sheegeen inay dagaalyahanada xamaas u adeegsan jireen samaynta gantaalada oo ku taalla koonfurta khaza wuxuu intaasi ku daray in duqaymaha ay geystaan kadib markii ay u digeen dadka rayidka ee ku dhaqan deegaankaasi taangiyada ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale rasaas ooda kaga qaaday fariisimo ay xamaas ku leeyihiin waqooyiga marinka khaza shalay oo sabtiya ayaa sida la sheegay laba gantaal oo laga soo riday dhanka khaza waxa ay ku dhaceen badda magaalada tel afiifa mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay gantaaladaasi guud ahaan warkii oo aad subaxnimadan oo axada labada bisha janawari laba kun labaiyo labaatanka kala socoteen radio muqdisho oo ay naga intaa yoonis dura saaka warka soo saaray ayaan dhoolna way tabinaysay
ayaan dhoolaa ayaa inala socodsiinaysay war wixii dalka ah iyo dibadda inaga soo gaaray